doctor xuseen waxaan ku bilaabaynaa bal horta halka aad joogto iyo goorta aad kasoo baxday afghanistan ama kabul waxaan ku suganahay magaalada almati oo ka tirsan wadanka kazakhstan oo deris la ah wadanka afghanistan waxaan soo gaadhnay aniga iyo kooxdii ila socotay habeenkii xalay tole saacadda magaalada almati markii ay ahayd saddexdii subaxnimo ama sagaal saac sa loo yaqaano waayahay marka waxaan la soconaa indhaha caalamka oo idil inay ku sii jeedaan eeraboorka magaalada kabuul oo boqolaal qof halkaas ay ku sugan yihiin doonaya inay waddanka ka baxsadaan bal haddii aadna dhex geyso eeraboorka siduu ahaa sawir inaga sii bal dhegeystayaashood ku dhegeysanaya eerboorka waxaa ka socda howlgal aad u ballaaran laba qaybood baa eerboorka loo qaybiyey kadib markii maalmihii dhaweyto ay ka dhaceen shaqaaqadii ay dadku ku dhinteen marka qeyb ka mid a eerboorka ayaa waxaa toos ula wareegay xulafada nato oo uu maraykanku hogaaminayo halkaas oo ay ka socdaan howlgallada waaweyn oo lagu daadguraynayo dadka u shaqaynayey diblomaasiyiinta iyo safaaradaha waddanka iyo eheladooda marka kumanaan kun oo qof oo reer afghanistan ah iyo ciidan badan oo kumanaan kun gaaraya oo laga keenay dibadda oo iskugu jira maraykan iyo reer yurub ayaa ciidanka joog ciidankaas ayaa jooga oo meel walba saldhigyo ka samaystay amniga garoonka aad baa loo ilaalinayaa dadkaasna waxaa loo qaadaya qeyb qeyb marka intaa laga soo gudbo qeybta kale ee madaniyiintu ay isticmaali jireen isaga waa waa la xiday oo yani wax shaqo badan ka socotaa ma jirto diyaaradaha madaniga intooda badan shaqadii way joojiyeen marka laga reebo kuwa u yimaada si maaragtay teelteel ah oo ay kiraystaan shirkadaha qaar iyo safaaradaha qaar oo aanay ka tirsanayn nato guud ahaan markaa jawiga ammaan ahaan wuu fiican yahay laakiin waxaa dhacdaa rasaas badan oo marmarka qaar cirka loo tuurayo kuwa dadka lagu kala eryayo inkastoo dadkii faraha badnaa ee eerboorta maalmihii dhaweyto kusoo yaacay ay doonayeen yani baxaan oo diyaarad walba ay ku boodaan aanay meesha joogin laga kala dariiriyey oo taalibaanku eerboorta hortiisa ay ka samaystay saldhigyo haddana weli waxaa jira dad iyaga imanaya eerboorka oo doonaya in mataqaanaa yani ka baxaan wadanka waayahay marka daalibaanku waa tii ay qaramada midoobay hay-adaha gargaarka ka shaqeeya idinka oo kale ay sheegeen inaad shaqada sii wadan kartaan oo wax dhib ayn idiin geysan doonin maxaa markaas leedahay hay-adaha qaramada midoobey waa uga baxeen wadanka si ku meel gaar ah un baa looga soo baxay si maaragtay dhamaystiran loogama soo bixin oo looma odhan yani xafiisyadii waa la xirayaa arrintanna waxay la xidhiidhaan waxa weeyaan maadaama waddanka weli xaalad xaaladiisu aanay kala cadayn inkastoo ifafaaluhu wanaagsan yahay shaqadiina waad wadan kartaan